gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan baashi yuusuf axmed ayaa magaalada muqdisho tababarka wejiga labaad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed ugu soo xiray garsoorayaal iyo xeer ilaaliyaal tababarkan ayaa waxaa bixinayay macadka tababarada garsoorka waxaana muddada uu socday lagu bixiyey cashiro kala duwan garyaqaan baashi yuusuf axmed gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka uu soo xiray tababarka ayaa sheegay in tababarkan uusan ahayn kii ugu dambeeyey islamarkaasina ay qaban doonaan tababaro kale waa maalin kale iyo madal kale oo qiimo badan oo aynu kusoo gabagabeynayno aynu kusoo xidhayno wejigii labaad ee tababarka garsoorayaasha iyo xeerayaasha cusub ee kusoo biiray garsoorka waan ku faraxsanahay inaynu maanta tababarkan siaynu halkan ka ballan qaadnay markii aynu soo xidhaynay ama aynu bilaabaynay tababarkii kan ka horeeyey inaanu noqon doonin tababarkii ugu horeeyey uguna dambeeyey laakiin uu noqon doono tababarkii ugu horeeyey inay dhabowday oo wejigiisii labaad maanta aynu halkan kusoo gabagabeynayno farxad weyn ayay dhammaanteen inoo tahay insha allah sidoo kalena kana noqon maayo kii ugu dambeeyey ee waxaynu rajaynaynaa tababaradu inay sii socdaan oo akhyaarta halkan fadhida ee garsoorayaasha iyo xeerayaasha iskugu jira keliyata maahee in waajib laga dhigo garsooraha ama xeeraalyaha ama howlwadeenka garsoorka soomaaliyeed u shaqaynaya inay jiraan tababaro waajib ah oo cayiman oo laga rabo inuu sanad walba qaato hawshaas waxaa ka shaqaynaya macadka insha allahu tacaala waxaa la soo dejin doonaa oo hadda la dhammaystirayba manhajkii macadka waxaa lala wadaagi doonaa sanad walba koorsaska loogu talagalay sanadkaa in la qaato garsooraha ama xeerayahana waxaa ikhtiyaar loo siin doonaa inuu doorto sanadkaa koorsaska uu rabo inuu qaato tababarkan ayaa door muhiima ka qaadan doono in garsoorayaal iyo xeer ilaaliyaal aqoon leh ay soo baxaan kuwaasi oo bulshada si daacada ugu shaqeeya